alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llah kitaabu zaka sakada axkaamteeda kitaabkii ka hadlayay weeye sakadu luqada carbeed waa annamaa waziyaada walbaraka wa kahrat اlkhayr shaygu inuu kobco uu kordho oo uu barakoobo khayrkiisuna uu bato ayaa zaka la dhaha sharcanna waa ismu limaalin makhsuus yuukhadu min maalin makhsuus calaa wajhin makhsuus waa magac uu iska leeyay maal gaara oo la bixinayo maal gaara laga bixinayo qaab gaar oo shuruudo watana loo bixinayo yusrafu liطaa'ifatin makhsuusa koox gaarana la siinayo oo ahlu zakaa bisharaa'ita makhsuusa shuruudo gaara isagoo leh waxaana zakaa loogu bixiyey lannu maalku waa ku barakoobaya zakada waa ku kordhaya wamaa aataytum min zakaati turiiduuna wajha allah faulaa'ika hum lmudcifuun buuhi ilaahi subxana wa tacaala waa rukunka saddexaad ee ka mida arkaanta islaamka qofka waajibnimadeeda diidaa si guud ama si gaara u idhaa aniga waajibiguma aha iyadoo ay ku waajibtay u gaaloobaya xataa ha bixiyabe haddaanu ahayn mid jaahilo jahliga loogu cudur daaraya sida qof islaamnimada ku cusub ama cilmigii culimada meel ka fog ku barbaaray qofka markaa ku bakayla waajibnimadeeda iyadoo ogol ah hadduu qof qura yahay xoog bay dowladdu kaga qaadaysa hadday koox yihiin oo yidhahdaan dagaal baanu ka xignaan oo lala dagaalamaya sidoo abubakar sameeyey sakada waxaa waajiba mar allaale markay waajibto sanadkii sakadu uu dhammaado si deg dega in loo bixiyo mar haddii bixinteedu ay suurtowdo oo maalkii uu xaadir yahay dadkii la siin lahaana ay joogaan iyadoo xaaladdu ay saasi tahay hadduu dib u dhigo sakadii uu bixin waayo qof ilaahay caasiyey buu noqonayaa hadday xooluhu baaba-aanna waa lagu yeelanaya xataa isagoo dhintay waa dayn ilaahay rasuulkuna wuxuu uhi fadayn ullaahi xaqu an yuqdaa ilaahay deyntiisaa u mudanoo xaq leh in la gudo la bixiyo halkaa wuxuu kaga hadlay sheekha kitaabka qoray xoolaha ay sakadu ku waajibto si guud buu u sheegay kadibna waa kala qaadqaadi doonaa tajibu way waajibtaa buu uhi azakaatu zakadu ee ijmaalan jumlad ahaan ama duuduub ahaan fii khamsati ashyaa shayaal oo shana bay ku waajibtaa oo maalka ka mid a ay min almaali wa hiya ashyaadaasi ka koobaad almawaashi weeyi waa xoolaha nicmowleyda ee la dhaqdo oo almawaashi waa jamcu maashiya fi luqati اlcarab tuطlaqu calaa kuli daaba xayawaan kasta oo dhulka dul socda ayaa maashiye la dhahda lanna almaashiyata min almashyi magaca socodka ayay ka timi laakiin halkan loogama jeedo xayawaan kasta oo dhulka dul socda ee waxaa looga jeedaa bahiimat lancaam xoolaha nicmowleyda la yidhaahdo geel iyo lo-da iyo adhiga saddexdaasaa looga jeedaa ijmaacan athaani shayga labaadee saka ay ku waajibtaa alathmaanu weeye waa waxa wax lagu kala iibsado oo halkan looga jeedo dahabka iyo fidada oo dahabka iyo fidadu iyagaa ku jiray halka maanta lacagahan wax lagu kala iibsada ay ku jiraan sa awgeed baa alahmaan loo yidhi annaqduna waa la yidhaahdaa marka alahmaan waa jamac mufradkiisu waa thaman wa huwa maa quubila bihi lmabiicu min naqdin aw gayrih sidiisaba thaman waxaa la yidhaahdaa shayga la kala iibsanayo waxa lagu bedasho lacaga ama wax kale ah kaasaa la dhahdaa thaman lakiin halka waxaa looga jeedaa alaثmaan الdahab wاlfida baa looga jeedaa ijmaaca waxaa la mida dahabka iyo fidada oo saka ay ku waajibtaa lacagahan markaa warqada ama macdaniga ah ee casriga la isticmaalo oo waa thaman qaa'imu bidaatihi waa naqdi goonidiisa u taagan weeye marka halkii dahabkiiyo fidada ayay galeen oo sida ay saka ugu waajibaysa bay ugu waajibaysaa say ribada u gelaysayna lacagaan ribada way u gelaysa laakiin jawaahirta kale dhagxaanta kale ee qaaligaas yaaquudka iyo lulua iyo marjaanka iyo aad ba qaali ha u noqdaan oo dahabka iyo fidada baa ka qaalisanaadaane saka kuma waajibto ijmaacan wazuruucu wthaaliu nooca saddexaad azuruucu weeye oo wixii la beeranayey waxa la beero o dhanna saka kuma waajibto isagaa inoo sheegi doona waxa la beero ee saka ay ku waajibto anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajna lakum min alardi buu hi ilaahay waxa xalaashee aad tabcateen sake ka bixiya taasi waa ganacsigii wamima akhrajna lakum min alard waxa dhulkaan idinka soo saarayna sake ka bixiya waa azuruucu wاthimaar waa raashinkii iyo midhihii wاthimaaru wاraabicu nooca afraad athimaaru midhihii weeye midhaha ay saka ku waajibtaana waa midhaha geedka timirta ee atamru laydhaa iyo midhaha geedka cinabka ee zabiib laydhaa labadaasunbaa midho ay saka ku waajibto jira wa curuudu tijaarati wاlkhaamisu nooca shanaadee saka ay ku waajibtaa curuudu tijaarati weeye waa waxyaabaha laga ganacsado ee la iibiyo loona rogrogo si looga macaasho waxaa la isweydiin karaa maxay shantan sekadu ugu waajibtay kuwaan iyaga ahayna aanay ugu waajibin liannaha waa madinat namaa waziyaada ghaaliban bikhilaafi gayriha shantani sifay leeyihin sifadaasoo ah sida khaalibkee xaaladooda u badan tahay waa wax kordho oo ziyaado weeye oo sekadu aanay marin ahayn daliilkuna shantan ayuu sheegay asalkuna waa qofka inaan xoolihiisa laga qaadin oon lagu lahayn ilaa daliil ku waajibinaya in wax ka bixiyo la helo shantan nooc nooc waloo ka midaba sekada isaga laftiisaa laga bixinaya yacnaa noociisaa sekada laga bixinaya xoolaha sekadooda xoolaa lagu bixinaya dahabkii iyo fidadii iyo sekadooda naqdi baa lagu bixinaya raashinkii raashin baa lagu bixinaya midhihii midhaa lagu bixinaya shayga qura ee sekadiisa qiima lagu bixiya waa curuudu tijaara waa alaabta ganacsiga iyaga waa la qiimeynayaa qiimahoodaa sekada laga bixinayaa qiimaa sekadoodana lagu bixinaya waxaa lagu qiimeeyo dahab ama fida ama lacaga faama almawaashi miyaa tafaasiiltiibuu tafaasiishiibuu galee nicmooleydii miyaa fatajibu waa waajibtaa azakaatu zakadu faama almawaashi wixii soconaya miyaa waxa soconaya o dhan bu halkan uga jeeda hadalkiisa dambaa tusinaya fatajibu way waajibtaa azakaatu zakadu fii alaaثati ajnaasin saddex jinsi oo minha waxaa dhulka dul socda ka mida wahiya saddexdaa jinsi alibilu waa geela walbaqaru iyo lood iyo walkhanamu iyo adhiga waxaa dhulka dul socda ee noole xayawaana saddexdaas ayay saka ku waajibtaa dee lagu sheegay axaadiida nebiga oo fardihii iyo dameerihii iyo addoomihii iyo wixii iska dhale ee saddexdan iyo xayawaan kale ay iska dhaleen iyo sidaa kuma waajibaysa nabig wuxu leysa cala lmuslim fii farasi wahulaamihi sadaqa qofka muslimkaa faraskiisa iyo addoonkiisa toona yani saka kagamay waajibin dameeraha markii rasuulka la weydiiyey miyaa sake lagu leeyahay wuxuu yihi aayadda faman yacmal mithqaala darati khayra yara waman yacmal mithqaala darati shara yara wax dameeraha ka hadlaya aayaddaasaa lagu soo dejiyey buuri oo maca- aayadda macnaheedu waa macano ballaaran oo dameeruna way hoosgelayaan oo macnuhu waxa weye qofka dameerkiisa khayr ku qabtana khayrkaa qiyaamo wuu arki ka shar ku qabtaana sharkaa waa lagu abaalmarina uu la kulmi kuwan aynu sheegnay haddii ay yihiin kuwo laga ganacsanaya ganacsi ahaan bay saka ugu waajibaysa hadduu qofku addooma ka ganacsanaya ama fardo ama dameero ama waxyaabahaas xayawaan ahaan uguma waajibaysa ganacsi ahaan bay ugu waajibaysa washuruu- wa sharaa'iطu wujuubihaa sekada waajibitaankeeda sekada xoolaha waajibitaankeeda shuruuddeedu sittatu ashyaa waa lix shardi lixdaa shardi marka laga helo xoolaha geel iyo lood iyo adhiga lixdaa shardi marka la helo ayay saka waajibaysa mid ka mida hadduu maqan yahay saka waajibi mayso alawal shardiga kuwaad alislaamu islaamnimo weeye macnaa waxaa loo jeeda islaamulmaaliki qofka xoolaha li waa inuu yahay qof muslima oo kaafirkii diinta islaamka aan sooba gelin saka kuma waajibayso waajibnimo lagaga dalbo sekada aa sekadii bix isagoo gaala laakiin aakhiro sekaduu bixin waaye waa lagu ciqaabi doona ila waxa waajib ku ah inuu islaamo markuu islaamana sekada uu bixiye markuu soo islaamana sekadii inuu qalleeya waajib kuma aha murtadkii baa yimi kii muslimka aan jira diinta ka baxay ka maalkiisu waa mawquuf yanaa xukum gaara male wuu laalaadaa waa taagan yahi hadduu ku soo noqdo islaamnimada sekadii way ku waajibaysaa maalkii intii uu murtadka ahaa maalkii sekadu way ku waajibaysaa hadduu diinta kusoo noqdo waa inuu isagu leeyahy baa markaa caddaatay oo intaa murtadka wahaa o dhan isagu uu lahaa maalka haddaanu diinta kusoo noqonna saka kuma waajibayso waxaa caddaatay maalka inaanu isagu lahayn ee uu ahaa maal beytulmaalku uu leeyahy khasnada muslimiintu ay leedahay wathaani shardiga labaad alxuriyatu xornimo weeye oo addoon noocuu yahayba saka kuma waajibto hadduu qini yahay oo ka addoonnimadiisu ay dhammaystiran tahay ee magac kale aan lahayn addoonun mooyaane hadduu mudabar iyo mid gadaal laga xoreeyey hadduu mukaatab iyo mid heshiiskaas xoreynta lala galay umuwalad hadday tahay addoon sayidkeedu ilma dhashay sababtaan xoolaha addoonka saka ugu waajibayna waxay tahay lannu laa yamlik addoonka waxba ma mulkiyo waxba ma yeeshaba oo wuxuu la mid yahay markaa xooluhu la mid yahay xagga waxyeelashada markaa dee xoolihii xooluhu shaqaysto oo dhan qofku addoonka u yahay baa iska leh marka kaasaa sakadoodu ay ku waajibaysaa waxaa laga soo reebayaan addoonka mubacadka mubacadka waa ka barh xoraysan haddii la haaf xoreeyey qeybtiisa xortaa wuxuu ku milkiye uu ku yeesho ayay saka ku waajibaysa oo hadduu maal milkiyo xornimadiisa iyo addoonnimadiisuna ay kala bari isu yihiin xoolaha kala bari inuu sakeeyaabaa ku waajibaysa wathaalithu almilku waa lahaanshaha attaamu ee dhammayska tiran xoolahan qof kale waa inuu si dhammaystiran u leeyahay bimacnaa an yakuuna milkuhu gayra mucaradin lisuquuط lahaanshihiisu mid inuu dhaco meesha uu ka baxo u bandhigan waa inaanu ahayn oo qofkeebaa xoolale laakiin xoolaha aan si dhammaystiran u lahayn dadka xoolaha le si dhammaystiran aan u lahayn waxaa ka mida mukaatabka addoonka uu sayidkiisu la galay heshiis isxorayna uhi lacagta intaa leeg intaasoo markaa gacmood u kala bixi sanadba intaa bixi markaa dhamaysto xorbaad xoolaha uu shaqeeye isaga ayaa leh addoonka mukaatabka ah laakiin lahaanshihiisu ma dhammaystirna oo yamliku lmaala walaakin milkuhu daciif lahaanshihiisu waa daciif muxuu daciif u noqday lahaanshihiisu dee hadduu xoolaha iska bixin kari waayo xoolihii lagula heshiiyey khalaas xooluhu waxay ku wareegayaan sayidkiisa ila addoonnimu ku baaqi noqdeen aw cajaza nafsahu waxaa la mid ah hadduu idhaahdo ni waan iska heshiisku dhinaciisa jaais buu kayo markuu doono ka bixi karaa wuxuu odhan karaa war waxna isxorayn maaye addoon baan iska ahaanaya hadduu sidaa idhaahno xooluhu shaqeeyey intuu heshiiskaa ku jiray sayidkiisaa iska leh marka lahaanshihiisu waa daciif waxaynu shardigaa ka fahnay shardi kaloo ah an yakuuna almaalu limaalikin mucayanin xoolaha qof mucayani cid mucayani waa inay leedahay qof ha noqdo amaha ka batee oo xoolaha aanay cidi si gaara u lahayn saka kuma waajib sida xoolaha dowladda iyo xoolaha hay-aadka iyo jimciyaadka khayriga ah iyo almaalu lmawquufu calaa jiha maalka loo waqfiyey dad aan la tira koobi karin wuxuu hi maalka boqolkayga geela waxaan u waqfiyey masaakiinta ama fuqarada ama alabat cilmigaan u waqfi dadkaas dad la tira koobi kara maa ilaa qiyaama isdaba taxayina wax dhammaanaya ma marka maalkaasi qof gaara oo leh oo milkigiisa uu ku jiraa ma jiro walihaada saka kuma waajibayso waraabicu nooca shardiga afraad annisaabu weeye xoolu waa inay sakagoys noqdaan nisaabku waa alqadar aladii ida balagahu lmaal wajabat fiihi zaka waa qadarka iyo xadiga maalku markuu gaadho saka ay ku waajibto maal walibana wuxuu leeyahay xadi uu ku saka gooyo waa inoo sheegi doonaa kitaabku haddii maalku uu ka yaryahay xadiguu ku saka goynayey saka laguma tusaalahaan arigu afartan markuu gaadhay ku waajibta hadduu afartan ka yaryahay saka kumay waajibin waayo shardigii nisaab ka maqan xoolahana wixii markaa isku jinsiya ayuunbaa nisaabka isu buuxiya tusaale ahaan arigu nisaabka wuu isu buuxinaya looduna isu buuxinaysa geelna wuu isu buuxinaya laakiin la odhan maayo ninka geeliisa iyo loodiisa ha la ysugu daro ama ariga iyo looda ha la ysugu daro la odhan maayo mid waliba nisaab gooniye buu leeyahy walkhaamisu shardiga shanaad alxawlu weeye waa inuu sanad u soo wareego xoolahaas an yamdiya cala nisaabi fii milkihi sanatu qamariyatu kaamila xoolahaasi oo isagu uu leeyahay oo sakagoysa waa inuu sanad u dhammaado sanadadaa bisha loo tiriya dayaxa loo tiriya haddii tusaaleaan xoolihii aanu sanad dhammaystiran isagu lahayn sanadka dhexdiisu xoolaha isagu yeesha maalintaa uu yeeshaa sanadka looga bilaabaya sanadkaasi markuu dhammaadaa sekadii laga rabaa haddii waxa weeyaan sanadka dhexdiisa xooluhu ay nisaabkii ka dhinmaanna maalinta nisaabku buuxsamaa sanad cusub loo tirinaya oo maalan arigiisu afartan buu ahaa sanadkii sekada oo aan dhammaan ayuu neef dhinto sagaaliyo soddon buu noqday khalaas sanadkii uu tirsanayay arigaasi wuu buray ila isagoo nisaaba sanadka inuu tirsadaabaa la rabee maalinta uu dhammaystirmay afartankii uu gaadhaa sanad cusub loo tirinaya lacagtii baa lamida qofku lacag buu haystay saka goysa shan iyo siddeetan garaamu dahaba goysa tusaalahaan sanadkii oo aanu dhammaan buu lacagtii qayba isticmaalay ama uu bixiyey ama laga xaday oo nisaabkii a iska dhintay sanadkii uu tirinaya uu buray khalaas maalinta ay buuxsanto ee sakagoys ay gaadho ayaa sanad cusub loo tirinaya loo bilaabaya marka laba shardi baa meesha isku jira inuu sanad u dhammaado maalka oo ah nisaab sakagoysa islamarkaana qofka markaa milkigiisa iyo lahaanshihiisa ku jira rasuulku wuxu laa zakaata fi maali xata yaxuula calayhi alxawl xoole saka laguma lahaa ilaa sanad u dhammaado marka halkaa waa in iska ilaaliyaan dadka ganacsatada ay gaar ahaan sanadka loo tirinayo xoolaha ee sanadka sakadu waa sanadka qamariga weeye dad baa iska tirsada sanadkan kale labada sanadoodna isku mid maaha xataa isku tira maaha marka waxa laga yaaba sanad walba inay saka ku baaqato qofka waa in laga digtoonaado arrintaas waayo laba shay baan loo shardin ma saddex shay baan loo shardin inuu sanad u dhammaado shayga koobaad aynu arki doonaayo waa waxaa dhulka ka soo go'a ee raashin iyo midhaba leh isagu waa markuu go'a un waa tuxaqaw yowma xasaadi inuu sanad u dhammaado looma shardiyo shayga labaadna waa xoolaha nool ee sakagoyska ah wixii maqal ku soo kordha maqashaa sanad cusub loo tirin maayee hooyooyinkeedunbay la la seka baxaysaa siduu lahaa cumar bn khaaab radi allahu canhu oo xarta yare uu la soo caraabo qofka adhiga la jooga dee daaqa ku dhalata u tiri buu i hakana qaadin hadduu ha tanaa seka u bixinaya haka aqbalin seke ma gasho may gaadhin daadii ay sekagalka noqonaysa laakiin maxaa shardiga waaweynku waa inuu nisaab yahay qofku tusaale ahaan haddii uu shan iyo soddon ariyo leeyahy sanadka gudihiisii ay shan dhashaan markuu sanadku dhammaado la odhan maayo afartankaa sekaa ku waajibtay maxaa shardiga inta waaweyni ee sanadku u bilaabmo u dhammaaday inay qadarkii ay ku seko goyneen ay gaadhaan baa shardiga shayga saddexaad ee aan sanad lala sugayna loo tirinahayni waa ribxu tijaara waa macaashka ganacsiga isna sanad loo tirin maayo ganacsigaaga markuu sanadku dhammaado ayuun baad eegeysaa sekagoys ma yahay markaasaad sekada ka bixinaysaa oo xisaab markaa joogto sanadka maalin walba la samaynaya ma jirta ila taasi waa mashaqe la odhan maayo habeen walba ganacsigaaga xisaabi si aad u ogaata inuu habeen walba sanadka ka midaba sekagoys ahaa la odhan maayo taa culays iyo kadeed baa ku jira hadduu doono sanadka bilowgiisi iyo dhexdiisi iyo sekagoysi aanu noqonin sanadka akhirkiisa ayaad xisaabin sanadka akhirkiisa mar hadduu sekagoys noqdo raasamaalkii iyo macaashkii iyo wixii oo laysku wada daray sekaa kugu waajibaysa marka macaashka isagana macaashka ganacsiga isagana sanad looma tiriyo wasaadisu nooca shardiga lixaad asawmu weeye xoolaha nooli waa inay yihiin kuwo daaq taga oo daaqaa ilaahay uu soo saaray cidina aanay lahayn kuwo daaqa waa inay yihiin oo asawm waa racyu fii kala-in mubaax waa inay daaqaan geedo cidina aanay lahayn macnaa cid beertay ma jirto ama waa mamluuk laakiin oo cid baa leh laakiin qiimihiisa aada u hooseeya في صدقة الغنم في saaimta إda kanت aربعيiن bui nبgu ariga wuxuu sheegay afartan markuu gaadho isaka ku waajibayso waxaa shardi waa inay isaga ku waajibto inay saaimatay fii saaimatiha teeda foofta ee daaq tagtay bui nbigu geelana wuxu uhi fi kuli saaimati ibilin fi arbaciina bintu labun bu uhi si abu daawud iyo nasaa-iye wariyeen afartan kasta oo geela oo foofa bintu labun baa ku waajibtay looda iyada xadiid kuma soo arori lakiin labadana looga qiyaas qaatay in soom loo shardiyo haddaba goormaa la odhan karaa haddii dee sanadka oo dhan xooluhu ay foofaan oo maalin sanadka ka midana aan gacanta wax laga siin dee xoolahaas waa saaima oo xoolo foofo oo shardigii waa laga helay lakiin waxa isweydiin leh haddii sanadka maalmihiisa qaar ka midana ay foofaan ay daaq tagaan qaarna xerada ama meesha ay ku jiraan wax lagu siiyo xukunkoodu muxuu noqonaya waxaa la eegayaa muddada gacanta wax laga siinayey inta ay leegtay hadday tahay muddo aanay wax siin la-aan aanay noolaan karin muddo haddii wax siinta laga daayo halkaa xerada lagu xareeyo waxba aan la siin muddo aanay noolaan karin haddii wax la siinayey saaimo maaha shardigu wuu maqan yahi isaga kuma waajibayso tusaale ahaan xooluhu intee in la-eg bay noolaan karaan iyadoon daaqna loo sii dayn iyo foofitaan gacantana waxba laga siin imise maalmood bay noolaan karaan taasaa la isweydiinaya marka muddadan gacanta waxaa laga siinaya hadday tahay muddo aanay cuno la-aan noolaan karin markaasay noqonayaan macluufa kuwa gacanta wax laga siiyo soka aanay ku waajibayn laakiin muddo yaro xataa haddaan waxba la siina iska noolaan karaan hadday ahayd muddadan gacanta wax laga siinayay waa iska saaima xoola foofay ka dhigayin waay waama alathmaanu miyaah waxaa la mida saa'imada alcaamila xoolaha shaqeeya oo dibida beeraha lagu qoto looda lagu dari maayo waajib maaha in seke laga bixiyo waxaa la mida awrta la rarto rarada iyagana seke laguma laha ama lagu dhaansado amaba dee qofku magaalaba uu kaga shaqeeyo oo gaari awr buu kaga shaqeeya inuu gaari ximaar bayu naqaanaa sooma magaalooyinka qaarkood gaari awr baa ka jira cadan iyo magaalooyin hindiya ka mida iyo marka gaari awrkaas awrkaa dee gaariga jiidaya isaga kuma waajibin waayo nebigu wuxuu leysa cala alcawaamili shayun xadiidka abu daawuud iyo ay wariyeen xoolaha shaqeeya haddii la doonaya halaba kireeyaba waxay ka shaqaynayaan kiraba ha noqoto mar hadday shaqeeyaanba saka kuma waajibayso waayo sababta aanay ugu waajibayn waa maxay xoolahaasi maaha xoolo loo dhaqanayo inay bataan oo ay tarmaan waa xoolo loo haysto lilisticmaal marka waxay la mid yihiin dharka qofku uu xidho iyo kabiis iyo waxyaabahaasay la mid yihiin waama alahmaanu miyaa amaantii amaantu waa jamcu aman waa inagii sheegna waa waxaa maa yuqaabalu bilmabiic wey marka inagu dee lacagun baynu dhaahnaa lacagun baynu wax ku iibsanaye ama alamaanu miyaha la tajibu fiiha zakaatu fashayaani laba shay weeye adahabu weeye iyo walfidatu dahab iyo fido kuwa la lacageeye oo dee qaabkii lacagta loo sameeyo madruuba ha noqdaan ama kuwa kuuskuusan ha noqdaan aan la lacagayn ka xidhasho loo diyaariyey qaabkeed loo sameeyey isagoo inoo sheegi doonaa xukunkiisa ilahay bari waladiina yaknizuuna adahaba walfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili الlah fabashirum bicadaabi aliim kuwa dahabka iyo fidada kaydsanaya ee aan ilaahay daraaddi u bixin ahayn cadaab u xanuujiya ugu bushaaree marka xadiidkaa fasiray oo alinfaaq fii sabiili الlah zakada looga jeeda waxaa la xukuma saynu sheegnay lacagahan warqada ah ama macdaniga ah waayo halkii dahabkaiyo fidadii hadda galeen oo iyagaa amaano wax lagu kala iibsadaa wa sharaa'iطu wujuubi zakaati zaka waajibitaankeed shuruudda ay leedahay fiiha amaanta ay ku waajibto khamsatu ashyaa weeye waa shan shay alislaamu islaamnimo qofka lix dahabkiiyo fidada iyo lacagta waa inuu muslimi walxuriyatu xornimo walmilku taam lahaansho dhammaystiran iyo wanisaabu qadarkii ay ku seke goynayeen inoo soo socdaay inay gaadhaan iyo walxawlu sanad inuu u dhammaado iyaga oo nisaaba xawlka waxaa laga reebaa un almacdin warikaaz dahabkiiyo fidada halkuu ilaahay ku abuuray lagala soo baxay nisaabunbaa shardi u ah sanad inuu u dhammaada shardiu maaha mar allaale markaa uu qoto ayaa hadday nisaabkii gaadhayaan seke inuu ka bixia waajib ay ku tahi rikaaskuna waa lamid dahabkiiyo fidada islaamka horti dadkii jooga ay aaseen ale ku aaseen laga qoday lagala soo baxay wa ama zuruucu miyaha fatajibu way waajibtaa azakaatu sakadu fiiha bialaaثati sharaa'ia saddex shardi marka laga helo ay maca shuruudi saabiqa de shuruuddii horena waa laga rabaayoo qofka zaracali waa inuu muslim yahay waa inuu xor yahay milkigiisu waa inuu taam yahy laakiin sawm iyo xawl iyo iyo looma shardiyo zuruucda marka tajib way waajibtaa azakaatu zakadu fiiha ay maca shuruudi saabiqati wataziidu waxaanay zaa'id la tahay oo shuruud ahaan ay dheertay kuwa hore bialaaثati sharaa'ida saddexdan shardi zuruucda la gaara an yakuuna waa inuu noqdo zarcu mima yazrachu wuxuu zarco ee uu beero alaadamiyuuna bani aadamku caada ahaan waxay bani aadamku beeraan waa inuu yihi yanaa caadatan bani aadam ha beera imika ama yaanu beerin laakiin wax caade ahaan bani aadamku ay beeraan waa inuu yahay ama beer ama ha beerin adigu haddii arabiki gaari beertaada dhex mare ay kaga daadato deetana ay baxdo ama daad kuba keeno ay baxdo sekadii waa lagugu yeelanaya waayo dee wax caadatan bani aadamku beeraan weeye laakiin dhirta midhahooda la cuno xataa raashin ahaan loo cuno ee bani aadamku aanay beerin caada ahaan seka waajibku maaha waxaa tusaale u ah kulanka geedka la dhaa xeebta ka baxa raashin ahaan baa loo cunaa xaalatu daruuro un maayo xaalatu ikhtiyaar iyadoon lagu khasbanayn baa la cunaa markaa seka kuma waajibayso waayo wax caadata bani aadamku beeraan maaha wa an yakuuna baa shardiga inuu noqdo zaracu quutan wax lagu noolaado mudakharan mid kayd galana ah labada shardi waa in laga helo waa inuu quut yahayo xaalatlikhtiyaar markaanay dadka daruura u hayn waxay cunaan oo ay ku nool yihin waa inu noqdo quut waxaa la idhaahdaa maa taquumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alarwaax waxaa qofka bani aadamkaa jirhkiisa uu ku taagan yahay qofku uu ku socdee dee uu ku dhaqdhaqaaqayo oo hadduu waayo uu dhacayo dee naftana lagu ilaaliyo dee hadduu waayo qofku marka dambe uu dhimanayaba kaasaa quut laydhaa markaa dee raashimadan la cuno gelley iyo hadhuur iyo heed iyo qamadi iyo misir iyo bariis iyo waxyaabahaas waa quut waayo waa wax nafcigiisu badaya aadna loogu baahan yihi si awgeed baa sake loogu waajibiyey si dadka aan haysane ay wax uga helaan nabiguna calayh salaatu wasalaam afartaa mooyaane wax kale sakaa ka qaadina buu uri ashaciiri walxinطati wazabiib watamr heedda baasha la dhaha qamadida sabiibta iyo timirta marka waxyaabaha kale dee kuwani quud bay noqdaan waxyaabaha kale quudka noqdana waa looga qiyaas qaatay marka marka la yihi quut wixii aan quud ahayni isaga kuma waajibto sida khudrawaadka sida basal iyo tamaandho iyo xawaashiyada waxyaabahaas iyo fawaakihda sida liinta iyo cambaha iyo waxyaabaha noocaasa ile quud maaha waxaasi mudakar muuska iyo waxyaabahaas o dhan mudakar waa inuu wax kayd gala waa inuu yihi oo aqbali karaa in la kaydsado markaas isaga ku waajibaysa wa an yakuuna baa shardiga inuu noqdo zaracaasi nisaaban wa huwa nisaabka zarcu khamsatu awsuqin weeyi waa shan awrar laysa fima duna hamsati awsuqin min tamrin walaa xabin sadaqa buuhi nebigu wuxuu shan awsuq ka yar ee ah raashin ama timir seka waajibkuma aha bukhaari muslim baa wariyey taasoo laa qishra wax qola fi calayhaa dusheeda aanay saarayn oo marka la sifeeye ee qishrigii laga rido waa inay noqoto shan awrar khamsata awsuq waayo alwasaq waa situuna saacan waa lixdan saac marka shan marka lagu dhufto khamsatu awsuqu waa saddex boqol oo saac weeye saddex boqol oo saac bal saac walbana waxaad ku dhufataa laba iyo badh laba kiilo iyo badh toddoba boqol iyo konton kiilo meelahaas wey raashinku markuu gaadho saka ay ku waajibayso wa ama himaaru midhihii miyaa fatajibu way waajibtaa azakaatu zakadu fii shaayayni laba shay bay ku waajibtaa minhaa midhaha ka mida oo qura hamaru nakli geedka nakliga la idhaa midhihiisa oo dee atamru ah wathaanina waa hamaratu lkarmi geedka cinabka la idhaa midhihiisa oo ah sabiibta marka halkaa karmi ka yidhe alcinab inuu dhaabahe nebigu calayh salaatu wasalaam cinabka magaca alkarm in lagu sheego wuu diiday laa tusamu cinaba alkarma faina alkarma arajul muslim cinabka magaca alkarma ha ugu yeedhina buuri nebigu ku magacaabina alkarma waa ninka muslimka ah marka waa midhaha ugu wanaagsan kuwa timirtana weliba sii wanaagsan washaraaiطu wujuubi zakaati zaka waajibitaankeed shuruudaha uu leeyahay fiihaa midhaha ay ku waajibta arbacatu ashyaa wey waa afar shardi alislaamu wاlxuriyatu wاlmilk الtaam iyo wاnisaab marka midhihii looma shardiyo xawle sooma arkaysa markay soo go-aanu ay qalalaan iyagoo qoyan sakada laga bixin maayo laba masale see ka khaldamin inciqaadu wujuubi zakaati iyo wujuubi adaai zakaa midhuhu marka ay bislaadaan cinabka iyo timirtaas rutab markay noqoto wakti la cuni kara ay gaadho ayaa sekada waajibitaankeedu guntamaya oo markaa laga bilaabo haddaad doonaysa wax ka mida inaad cunto ama aad dad siiso ama aad iibiso kharsi waxa la hah wa inad samayso waa inaad qiyaasto rutabkaagaasi hadhow markuu timiroobay intuu noqonaya cinabkaasi hadhow markuu samiibo intuu noqonaya markaasaa markaa wujuubu zakaa u guntamay laakiin sekada bixinteedu goormay waajibaysa midhaha nakligu markay xaaladda timirnimo gaadhaan midhaha cinabkuna xaaladda sabiibnimo markay gaadhaan iyagoo weli cinaba ama ruaba ala sake in laga bixiya waajib maa halkana wuxuu kaga hadlayaa curuud tijaara waxyaabaha laga ganacsado waa ama curuudu tijaarati miyah waxyaabaha ganacsiga u bandhigan فتجب way waaجibaysaa الزكاة زكا فيiها iyada waa ku waaجibaysaa بالشharائط المadkuuرة شhuruuda marka la helo la sheegay في الأثmاni أثmaanta markii laga hadlayay oo qofka lhi waa inuu yahay ganacsiga muslim xor ah milkigiisu uu taam yahay ganacsigana waa inuu dhamaado sanad isagoo nisaaba sanad waa inuu dhamaado shardi maaha markaa sanadko dhan inuu nisaab ahaado aakhiru lxawl baa la eegaya soo xagga dambe ku sheegi doono o ilah ba ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajna lakum min alard khud min amwaalihim sadaqata waa maal de khud min amwaalihim sadaqata tuطahirhum watuzakiihim biha wasalli calayhim haddaba curuud tijaara waa maxay wamaa curida ma mulika bimucaawadati biniyati tijaara maa mulika bimucaawada waa waxa lagu milkiyey in wax lagu bedeshay markaa wax lagu bedelanayeyna ganacsi la niyooday hadda iska ilaali waa masale muhima taasi oo iminka tusaale ahaan aabbahaabaa ay u tahalay sonkor fara badanoo uu iibinayu ka ganacsanayey wuu dhintayoo sonkortii baad ka dhaxashay ama beriiskii baad ka dhaxashay ama daqiiqdii curuu tijaaro maaha raashinkaasi waayo adigu markaad milkiyeysay wax kumaad bedelan laakiin waxaad soo iibsatay tusaale ahaan sonkor ama daqiiq ama beriis ama dhar ama wax la mid a oo lacag baad ku iibsatay ama alaab kale baad ku bedelatay marka aad bedelanaysayna ganacsi baad u niyootay markaas ayaa raashinka iyo alaabooyinkaasi ay noqonayaan alaab ganacsi tanaad aabbaha ka dhaxashay isagay alaab ganacsi u ahayda adiga kuuma aha markaad rogtay aad iibiso ad alaab kale iyada ku bedelato adoo ganacsi u niyooday markaasay adigana curuud tijaara kuu noqonaysa marka laabudda waa in laba arrimood la helo shardi koowaadoo ah xoolahani markay ku soo gelayeen inaad wax ku bedelatay lacag ama maal kale inaad ku bedelatay shardiga labaadoo ah marka aad ku bedelanaysayna inaad ganacsi niyeysnayd markaasunbaa xoolaha aad rogrogaysaa ay noqon karaan maalu tijaara laakiin waaba lagu siiyey waa lagugu sadaqadaystay waad dhaxashay qofkii hore waxay u ahaayeen la eegi maayo adiga maalu tijaaro kuu noqon maayaan xataa haddaad tijaaro u niyeysato ilaa la helo shardiga labaad oo ah waxa weeyaan almilku bimucaawada inaad wax ku bedelatay tijaarana waa maxay waa taqliib lmaal biqasdi rabx waa xoolaa in la rogrogo iyadoo ujeedda loo rogrogayaa ay tahay in laga macaasho ma aha wax kastoo la iibinayaa inuu noqonayo xoolo tijaaro oo saka ay ku waajibayso waxay dadku aada inoo weydiiyaan dee dhulka oo kale iyo gawaadhida iyo guryahan la iibinaya iyo miyay saka ku waajibaysa day sanad iib u bandhignaayeen tusaalahaan waxay saka ku waajibaysaa de haddii ganacsi loo niyooday oo dhulka markaad iibsanaysay niyadaad ku iibsanaysa ay ahayd inaad ka ganacsato aad rogrogto lakiin haddaad niyo kale u iibsatay lacagtaada iskaga kaydso ama ha dhow dhiso ama marka hore deg baabaad islahaydo waxaad danbaad u iibinaysaa ama meel kalead ku bedelanaysaa waxaa saka kuma waajibayso gawaadhida ninkaa dee macradka furta ee ama gawaadhida ka ganacsadaa dee gawaadhidiisu alaabooyinkaa kale la ganacsadun bay la mid tahay laakiin qofka gaarigiisii tusaale ahaan iibinaya doonaya inuu iska bedelo ama lacagtaba u baahday sanad dhan hadduu iib la doondoonayay markuu sanadku dhamaada sake ka bixi laodhan maayo waayo dee ma niyatu tijaaraan jirin oo markuu gaarigaa milkiyayay kumuu milkiyey niyatu tijaara inuu ganacsi u niyooday xoolaha markaa ganacsiga saxaabada waa ka ansaxday inay saka ku waajibto cumar iyo cabdillahi bn cumar iyo cabdulahi bn mascuud iyo waa ta kale eh xoolaha ganacsiga ujeeddada looga socdaa ma aha alaabta lafteeda waa lacagta ku jirta markaa dee waa waa lacag alaabtan meesha taalla qasdiga laga leeyana waa in lacag laga soo saaro weliba raasamaalkii macaashu uu fuulo marka xagga qiimaha laga eegaya walihaada bay sekadu qiimaha ku waajibta waa la qiimeynaya hadduu qiimuhu gaaro qadarkii ay lacagi ku seke goyn jirtay ama dahab iyo fido ayaa seko ay ku waajibaysaa halkan wuxuu kaga hadlayaa ansibaau zakaati waa inagii nidhi xoolaha sekada laga bixiyo shuruudda loo eegaya waxaa ka mida inay nisaab gaadhaan yanaa qadarka ay shareecadu sheegtay markay gaadhaan inay seka ku waajibtay wa awalu nisaab libiil buu uhi geela nisaabkiisa ka goyskiisa u horeeyaa khamsun waa shan hadduu shan ka yar yahay seke ma laga bixin karaa ha laakiin waajib maaha rasuulku wuxu uhi man lam yakun macahu ila arbacu min alibili falaysa fiiha sadaqaة ila an yashaءa rabuha qofka geel baa afar neef ka haysta saka kumay waajibin dee qofkii lahaa inuu iska bixiyo inuu doono mooyaane markaa hadda la soco nisaabku waa sharطu fii wujuubi الzaka walaysa sharطa fii sixatiha xoolu inay saka goys gaadhaan inay saka kugu waajibtaabay arrintaasi shardi u tahy laakiin saka aad bixisa inay kaa ansaxdo shardigu maaha xoolahaagoo aan sakaba gaadhin baad sake ka bixin karta saa xadiidkan ku cad ilaa an yashaaa rabuha bukhaari baa wariyey wa fiihaa shanta geela shaatu neef adhigaa ku waajibay oo neefka adhigaa labiyo dhadig ku doonaya ha noqdo ila nebigu shaatun buu ihi ashaatuna yuطlaqu cala adakari walunha idayariya ku doonaya ha noqdo waxaa shardigu neefka adhigee geela laga bixin inuu noqdo jadacad jadacatu da'nin hadduu ida yahay waa inuu yahay neef ilkaa hore ka dhaceen ama dee sanad u dhammaado kii labaad galay hadduu riye yahayna waa inuu aniya noqdo aniyatu maczin waa mid laba sanadood u dhammaadeenoo kii saddexaad gashay waa inay noqto wa fii cashirin wayajibu waxaa waajibaya fii cashirin toban geela shaataan laba neef aadhiya markaa toban iyo sagaal waxaan u jeedaa shan iyo iyo toban imise tiraa udhexeeya lix toddoba sideed iyo sagaal afartaasa udhexeeya sooma afartaa iyaga maxaa laga qaadaya nambarka ka horeeya oo shantaa intii laga qaadayay un waqsi baa la dhaa ilaa nambarka labaad la gaadhayo waxba ma soo kordhayaan waqsi baa la idhaahdaa waa alqadru alladii bayna alwaajibayn waa qadarka labada waajib udhaxeeya waxba ma soo kordhiya isagu wayajibu waxaa waajibaya fii khamsa casharata shan iyo toban geela alaau shiyaahin saddex adhya wayajibu waxaa waajibaya fii cishiriina labaatan geelana arbacu shiyaahin afar adhya nabigaa yihi fii arbacin wacishiriina min alibili famaa duunaha min alghanami min kuli khamsin shaatun afar iyo labaatan geela buu ihi nebigu iyo wixii ka yar shantiiba neef adhya ku waajibay shan geela hadduu neef geela ka bixiyo ka warrama sekaduma ka gudaysaa waa ka gudaysaa oo haddii neefka geeli shan iyo labaatanka sekadooda uu gelayo dee afar iyo labaatanka iyo shan iyo tobanka iyo tobankiiyo inuu galaa kasii muhim isagaaba dheeraad ku daray sooma isagaaba dheeraad ku daray intii laga rabiye dheeraad buu bixiyey wayajibu waxaa waajiba fii khamsin wacishiriina shan iyo labaatan geela bintu makhaadin inahooye uurley oo min alibili geela ka mid a shan iyo labaatan geelu markuu gaadho ayaa sekada ku waajibaysa ay geel noqotaa geela ku waajibaya markuu shan iyo labaatan yahayna waa bintu makhaad makhaadku waa fooshi marka waxaa looga jeedaa mid hooyadeed caada ahaan da'dii iyada ka dambeysay ay ku rimantay ha rimanaataa mayaana rimanaan taasi shardi maaha si kale haddii loo eegana waa neef dhadig oo sanad u dhammaado kii labaad galay waana da'da ugu yar ee sekada geela gasha bintu makhaad haddii geela laga waayo nebigu calayh salatu salam wuxu uhi ibnu labuun dakara mid laba sannadood u dhammaadeen oo sanadkii saddexaad galay oo laba waa xaaladda sekada geela lab lagu bixiyo geel lab lagu bixiyo oo marka geeli shan iyo labaatan iyo bintu makhaad laga waayo qaalin laba jirsaday oo kii saddexaad galay baa lagu bixin karaa xaaladda kale ee lab lagu bixiyo sekada geelana waa aduu geel wada lab yahay meesha waxa kugu xaraysaniba waa awr iyo qaalim markaana labbaad lagu odhan maayo dhadig baadi doon iyadoo waxaaga wada lab yihiin waaya mid ka sii weynna dee haddaad bixiso waa kaa gudaysa wayajibu waxaa waajibaya fii sittin wa halaaثiin lix iyo soddon geela bintu labunin baa ku waajibaysa inahooya caanalay inahooya caanalay waa qaali laba sannood u dhammaadeenoo kii saddexaad madaxa la gashay maalin baa ka gashee bintulabunna waxaa loo ihi sida caadada ah ee loo bartay hooyadeed dadiyada ku xigtay bay dhashay oo ay ku irmaantay shardi samaa taas wayajib waxaa waajiba fii sittin wa arbaciina lix iyo afartan geela xiqatun baa ku waajibaysa xiqadu marka waa mid saddex sannadood u dhammaadeen oo sanadkii afraad gashay oo xiqa maxaa loo yidhi maxay mutaysatay sida xadiida ku timi fa fiiha xiqatu uruqat ljamali yanaa waa awrqaad bay noqotayoo waa mid rimaya waa mid rimi karta wey inaga geeleenna dee gaajiyo haraad wax dilay mooyaane afar jiriyo waxaa kuma rimo tan waa saddex sannadood marka u dhamaadaan kii afraad gashaa lagu leeyahy awrqaad wey bal nafta ka jarna wey sidan u caydhinayna wadna hadduu iska barwaaqaysto saddex jir iyo afar jirba ku rimaya waay wayajib waxaa waajibay fii ixdaa wasittiin lix iyo koob iyo lixdan geela jadacatun baa ku waajibtay waa qaalin afar sannadood u dhammaadeen oo kii shanaad gashay waana daada u sarraysa ee sekada geela ku waajibtay marka jadaca maxaa loo yidhi waxaa jadaca loo yidhi yanaa waa ilkii horaa ka dhacay dhammaanna waa inay wada noqdaan dhadig ilaa xaaladda bintulabuunka marka bintulmakhaad la waaye bintulabun ibnulabuun nebigu ku bixiya yidhi mooyaane iyo markuu geel wada lab yahay mooyaane wayajibu waxaa waajibay fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan geela bintaa labuunin laba ilmahooya caanalay wayajib waxaa waajibay fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashanna xiqataan laba markaa dee qaalmood oo mid waliba saddex sana u dhamaadeen oo kii afraad gashay wayajib waxaa waajibay fii miati waxda wacishiriin boqol iyo koob iyo labaatan alaau banaati labuun baa waajibay saddex bintu labuun ayaa waajibay marka sida u dhigay macnaheed waxaanu noqonayaa hadday boqol iyo soddon geel uu noqdo inuu faralku isbedelayo sidaana maaha faralku wuxuu isbedelayaa markuu gaadho boqol iyo soddon markuu gaadho xiqayo bintaalabuun laga rabaa uma fi kuli arbaciina boqol iyo soddonkaa dabadii afartan kasta bintulabuunin baa ku waajibtay hadduu afar afartanaad yahay afar bintulabuun saddex afartanaad hadduu yahay saddex bintulabuun wa fii kuli khamsiina konton kastana xiqa hadduu laba boqol yahay dee waa afar kontonaad markaa afar xiqo waa shan afartanaadna wuu noqon karaa oo afar bintulabuun baa laga bixin karaa waay haddii dadii ku waajibtay geeliisa aanay ku jirin maxaa la yeelaya neefka uu bixinayaa da'da iyo sifadaa inuu yeeshuunbaa horta waajiba laakiin neefka uu bixinaya inuu geeliisa ka mid yahay shardi maaha suuqaasaad ka soo iibin kartaa neefkaad sekada ku bixinayso waa in shuruuddii laga helo un waxaa kaloo kuu furan haddii da'dii kugu waajibtay geelaaga laga waayo tii ka hooseysay dadii ka hooseysay ay ku jirto dadaa ka hooseysay baad markaa ka hooseysa ayaad bixinaysaa waxaanad ku kabaysaa markaa laba neef oo ari ah ama labaatan dirham hadda waxaa la odhanayaa ama laba neef oo ariga qiimahood dadii kugu waajibtay ma haysid dadii ka sarraysay baa geelaaga ku jirta waad ku bixin kartaa qofkaad siinaysana waxaad odhan kartaa laba neef oo ariga iyo celi dhedheeraad baa neefkayga la socdee sidaasoo kale uunu xisaabi haddii dadii kugu waajibtay dadii ku soo xigtay aanay ku jirine tii kale kusoo xigtay ay ku jirto xagga sariya xagga hooseba u eego kabniinkuunbaa labalaabmaya oo da kastaa laba neefoo ariya weeye mar uu isagu raaciye iyo mar isaga loo celiyaa wuxuu ihi waأwlu nisaabi اlbaqari looda sakagoyskeeda u horeeya alaaثuuna waa soddon soddon markay gaadha isaga ku waajibta sida xadiidka mucaad ku timi wa fiiha waxaa ku waajibay soddonka tabiicun agoor baa ku waajibay agoor waa weyl yaroo sanad u dhammaaday oo kii labaad madaxa la galay marka looda xaaladda waa lagu bixin karaa sekadeeda lab baa lagu bixin karaa dhadigna waa lagu bixin karaa wayajib waxaa waajibay fii arbaciina afartan lo-ana musinatun mid ilkuhu ilkuhu ay u soo wada baxeen musina haddaad maqasho waa man takaamalat asnaanuha allatii takaamalat asnaanuha oo laba sanadood baa u dhammaaday oo kii saddexaad bay gashay weeye wa calaa haada arinkaasun abadan weligaa faqis uga qiyaas qaado oo soddon kastaa waa tabiic ama tabiica afartan kastaana waa maxay waa musina qaacidadaasun kuwa wa awalu nisaabi اlghanami ariga sakagoyskiisa u horeeyaa arbacuna waa afartan ari ah idiyo riyabaa isugu jiro iyaga waa la isku dhamaystiraa xagga nisaabka wa fiiha afartanka shaatu neef ariya baa ku waajibay oo jadacatun mid ilka dhacsatay ama sanad u dhammaaday min adani taasoo idaha ka mida aw haniyatun ama mid laba sanaood u dhammaadeenoo kii saddexaad gashay oo min almaczi riyaa ka mida oo idaha iyo riyi waa kala duwan yihiin da'da ay sakagal ku noqdaan oo idaha mar hadduu sanad u dhammaado sakagal weeye xataa iyadoonu sanad u dhammaan haddii ilkuha ay ka dhacaan ilkaha hore sakagal weeye udxiyagalla weeye wanqalgalla weeye riyuhuna ilaa laba sannaood ay u dhammaadaanoo ka saddexaad u bilaabmo sake iyo udxiyo iyo hadyi iyo wanqal midnaba ma galaan idu waa ka hilib fiican yihin oo waa ka waxtar badan yihin wa fii miati waxda wcishiriin boqol iyo koob iyo labaatan markuu arigu gaadhana shaataani laba neef ariyaa ku waajibay hadda tiro badan baa udhaxaysa afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan inta udhaxaysa o dhan waa neefka adhig ahaan waajibku isma bedelaya ilaa tirada labaad la gaadhayo waa boqol iyo koob iyo labaatan markaasay laba ku waajibayaan wa fii miateeni waaxida laba boqol iyo kow markuu gaadho alaau shiyaahin saddex adhiya baa ku waajibay laba boqol iyo kow iyo boqol iyo koob iyo labaatan inta udhaxaysana waa waqs boqol iyo koob iyo labaatanka waxa ku waajibun baa ku waajibaya laba neefunbaa ka baxaya ilaa uu ka gaadhayo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan wa fii arbaci miatin afar boqol markuu adhigu gaadho ilaa afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanna waa lamide arbacu shiyaahin baa ku waajibtay afar neef oo adhiga uma fii kulli maa dabeetana boqol kaste shaatu neef adhiga baa ku waajibay halkana wuxuu kaga hadlayaa sekada xoolaha isku jira alkhulطa ayaa la dhaha waa alshtiraak xoolo markaa dad isugu jira markaa khulطada isku jirka xoolu waa laba nooc khulطaة shuyuuc iyo khulطaة jiwaar khulطaة shuyuuc waxa weeye xoolahan laba qof iyo ka badan baa wada leh umana qaybsana oo neefkii lasoo qabto way wada leeyihin khulطaة shuyuuc baa taa leedhaha kuwaasi inay isku sakoobayaan wax khilaafi kuma jiro laban qof saddex afar shan baa wada leh waxa weeyaan afartan adhiah uma kala calaamadsano ma neef iyo neef uma kala waa isku sakoobayaan afartankaas nooca labaa khulطatu jiwaar baa la idhaahdaa xoolahan dad bay isugu jiraan mid walbana intuu leeyahay waa waa la yaqaan afartan adhiyaa tusaalahaan isugu jira sideed qof mid waliba shan gooniya buu leeyahay waa khulطaة jiwaar khulطaة jiwaar iyadana sidaa صaxiixa ah xoolaha seke way ku waajibisaa xoolu way isku sakoobaan xoolo nool ha noqdaan ama xoolo kale ha noqdaan laakiin khulطaة jiwaarku shuruud bay leedahay iyadu marka xooluu isku jiraana la kala leeyahay marka shuruud laga helo gaara ayuunba isku sakoobayaan haddii kale mid waliba xoolihiisa gooni buu xisaabsanaya wاlkhaliiطaani buu ihi labada maale labada xoole isku darsaday dheh wاlkhaliiطaan labada xoole isku darsaday ee dadkii sekadu ay ku waajibaysay ka mida oo haddii labada isku darsaday miduu gaal iyo midna uu muslim yahay iskuma sakoobayaan ile gaal seke lagama gaal seke lagama qaadee muslimkuunbaa intiisa gooni u egaya xoolay isku darsadeen nisaab isla gaadhay yuzakiyaan way sakaynayaan zakaata shakhsi lwaaxid qofka quri siduu xoolihiisa u sakeeyo kale xoolo qof quri uu leeyahay oo kale xagga xukumka ka noqonayaan xoolahaas haddii ay tahay khulطadu khulطaةu shuyuuc way wada dhaxleen way wada iibsadeen manay qaybsan wax shuruudoo kale lagama rabo inay isku jiraan nisaabna ay gaadhaan dad ka lihina dadkii sekada ku waajibaysa ay yihiin ubaa shardiga laakiin hadday khulطadu khulطatu jiwaar taho xoolaa waa kala leeyihin laakiin way isugu jiraanuun markaasaa shuruudan ay sekadu marka shuruuddan la helo sekadu ay ku waajibaysa suu uhi bisabci sharaa'ida toddoba shardi marka la helo oo toddoba shardi waxay xaqiijinayaan xoolahaasi xoolo dhab ahaan isku jira inay yihiin idaa kaana hadduu yahay almuraaxu firkadu xeradu baan ujeeda ida kaana d almuraaxu xeradu waaxidan mid qura xero qura hadday habeenku wada hoydaan maalin oo dhan ha isku jiraan hadday laba xero kala galaan iskuma sakoobayaan mar haddii la kala leeyi wa kaana uu yahay almasraxu firkaduna waaxidan firkada waxa la xoolaha subaxii marka xerada laga soo dareeriyo meesha lagu yaro joojiyo ee markay daaq tegayaan ay ka dhaqaaqaan wa kaana uu yahay almarca meeshay daaqayaanna waaxidan hadday isku xirayin laakiin ay laba meelood u kala daaq tagaan lana kala leeyahay seko iskuma sakoobayaan wa kaana uu yahay alfaxlu qoodhuna waaxidan mid qura macnaa neef quroo qoori inuu ku jiro looma jeedo dad doona toban ha ku jiraane tobankaasi waa inay ka dhaxeeyaan unbaa loo jeedaa oo aanay xooluha xoolaha aanay kala lahayn oo hadday isku jinsi yihiin dee lakiin hadduu midna idaleey midna uriyaleey dee isku qoor ma noqon karaan midna waa orgi midna waa awan moogta in markaa qoodhooda ay mid tahay lama shardiyo haday laba jinsi kale yihiin wa kaana uu yahay almashrabu meesha xoolahaasi ka cabbaana ceel iyo webi iyo il durduratay doonaysa baa noqota waaxidan mid qura meesha laga horo lafteedu waa inay meel qura noqoto meesha lagu joojiyo si ay u durduurtaanna waa inay meel qura noqoto wa kaana uu yahay alxaalibu qofka lisayana waaxidan mid qura qof quri waa inuu liso laakiin shardigan waabuu shujaacu ku daray sida muctamadkaa ma jiro shardi maaha qofka lisaya inuu mid qura noqdo shardi maaha weelka lagu lisayaana inuu mid qura noqdo shardi maaha caanahooda in la ysku daraana shardi maaha halkaa inuu geliyaaba itixaadu raaci inay cid quri wada raacdo qof iyo ka badan kay doonayaan baa noqdaan wa kaana uu yahay mawdicu lxalab meesha lagu lisaano waaxidan meel qura faslun fii nisaabi markaa shuruudan maxaa loogu shardiyey waayo haddii waxyaaba aanay wadaagin xoolahaasi xaqiiqatan iskuma jiraan isku jirka xooluhu xoolaha la kala leeya isku jirkoodu fududayn buu keenaa oo hadday siddeetan ariya isku darsadaan midba afartan uu leeyahy dee mid walba neef baa ka bixi lahaa sooma siddeetanka hal neefun baa laga bixin neefkaasumay qaybsanayaan ee wax isu celinayaan fududayn bay keentay soo markas culaysna way keentaa oo afartan ariya isku darsadeen midna labaatan buu ley midna labaatan ama midna soddon buu leeyahy midna toban midna saki kumay waajibteen laakiin markay isku dareen nisaab bay isla gaadheenoo saka ku waajibtay culays bay keentay midkood bay wuxu fududayn kartaa isku darku midna waa ku culaysin kartaa lixda neef bay leeyihin mid labaatan buu leeyahy midna afartan neef bay ka bixinayaan ka afartanka marka horeba neefka waa laga rabay soo maa fududayn baa u keentay isaga neefki baa lala bixinaya ka labaatankana culays bay kusoo kordhisay kuldadiiyo isku jirku waxaa dhici karta inaan culays iyo fudayd midnaba aanay keenin oo boqol laba boqoloo neef baa isugu jira mid waliba boqol buu leeyahy de waa laba neefun haddii mid waliba boqolkiisu ay gooni ahaan lahayna neefubuu ka bixin lahaa iminkay isku jiraanna waa waa neefkii unbuu bixinayaa mid waliba والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين